Abdiqaadir Shariif Sheekhuuna Maye oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaali oo wareysi gaar ah siiyey idaacad Warsan iyo weliba ku hadalay sababta ilaa iyo wakhtigan madaxweynaha Koonfur Galbeed isku shaandhayn ka sameeyi waayay sinyo golaha wasiirada Koonfur Galbeed taas oo la kaxamadow intii xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaali iyo fadhayaan intii ku mid noqdaan golaha wasiirada walibana Abdiqaadir Shariif Sheekhuuna xarabka ka dhoway intii us caqabadan ka hayna isku shaandhayntaas may caqabad kuma nihin waxa weeye bal waxa weeye waxaanu mar walba dadka gadaal ka riixay in la soo dedejiyo waxa waaye maamulka isbedel lagu sameeyo isbedel la yimaado waxa weeye baarlamaanka baarlamaanku inuu wax sahlo mooge caqabad macnaha wax caqabad oo xaggiisa ka socota ama ma jirto teeda kale haddii ay jiraan marka sidaas sheegaysa xildhibaano macnaha waaye waa qofku damac waa geli kara haddii uu jiro qof xildhibaan horo inuu wasiir noqdo isla markaasna uusan jirin wax ka mamnuuca sharci dhaha xildhibaanku wasiir ma noqon karo xaqu u leeyahay waxa waa inuu inuu inuu inuu raadiyo hadiiba uu isu arko inuu asaga marka waxa waa uu mudan yahay laakiin de xulashada waxaa iska leh xukuumadda waxaa iska leh madaxweynaha ayaa iska leh annaguna waxaanu leenahay markuu soo xusho xulitaankaas uu samaystay ama inaan ku raacno ama inaan niraahno may sidaan u rabnay maan waxa laga mid laakiin ilaa haddirtaan waxa waa hawl uu hawl uu leeyahay madaxweynuhu annagana wax faragasho aan ku hayna aysan jirin guddoomiye sheekhuna iyo dhinaga kale weliba hadhowaayay xayiraadii lagu qaadi sheekh mukhtaar roowow cali awow mansuur ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybta qeybtii lixdanaada taliska halka maydhabo u yahay guutooyin waxay ka degan yihiin maaragtay boqol boqol hal guutaa ka degan oo yacni qudur iyo waajid iyo kala degan iyo ceel barde run ahaantii ciidamadaa way howlgalaan kuwa dowladda federaalka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa yacni daraawiishtaba way howlgalaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed waxay weerareen iyagoo keligooda cidna aan wehleen iyaguna weerareen sidii toban malmood ayna haysteen waxaad dareemi kartaa dagaalka istaraatiijiyada hadda dagaalka uu u socdo ma ahan kii qabsiinada maaha wa waa kii naafaynta december hadda bisha hadda aan soo dhaafno kale ramadaanka dhexdiisi guutada sideedaad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee xarunteeda tahay xudur iyo ciidanka daraawiishtaba waxay weerar ku qaadeen deegaamada maaragtay garsweyne iyo moorgaabi runtiina waxay cashir lama ilaabaana u dhigeen qolada nabadiidka ugu siglo hadda laftigeeda ma runtii iska macnawi maahan wax hadda ka taliya oo rasmiya ma jiraan sidii dagaalka loogu qaadayba oo meesha loogu loogu laayayba haysiina oo rasmi ka taliyaan oo iyaga maaha marka annagoo shacabkeena u turayna ayaan istaraatiijiyada ciidan yani dagaalkan bedelnay waana runtii mar dhowna waad arki dareemi doontaan iyadoo ayna dhiig badanna ku daadeen in ay banayn doonaan haddii ilaha hadalkun ha ku weeri guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaali iyo ku-kooyahay guureed markii muddooyinka inka dambeeyey bulshadiiyo ka hadal haayeen sababta ilaa iyo wakhtigun shariif xasan aan sameeyi waaysinye shaandheynta golashay wasiirada